halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa hore idinku sii wadi doonnaa kitaabka nebi ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa quseeye ku qoran yihiin waxaa kaloo looga hadlayaa waxiyo ku saabsan inaannu ilaah marnaba dayrin doonin reer banu israa'iil
abow hana dayrin dadkaaganeheqofkii dulmi doono dabnaara galye abow hana dayrin dadkaaga neheamasiixa qubtiida jinnaa la darse abow hana dayrin dadkaaganehe daraadeen loo dilayo abow hana dayrin dadkaaga nehe dariiqi shayddaanka ka soo durugne abow hana dayrin dadkaaga nehe
digaagi la daadshana daahiriye abow hana dayrin dadkaaga nehe dabiibkii nafteenna ayaad noqotee abow hana dayrin dadkaaga nehe
inaad soo degaysaan diyaaru nehe abow hana dayrin dadkaaga nehe dibsoo noqodkaaga macaan dambirne abow hana dayrin dadkaaga markiina ugu dambaysay waxaannu soo gunaanadnay cutubkii shan iyo kontonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyah waxaana diiradda la saarayey qaybihii ugu dambeeyey hadalladii ilaah oo markii dadka lagu wacdiyo ay jirayso kororsiimo xagga ruuxa ah oo qofku wuxuu noqonayaa mid wanaagga doondoona oo xumaantana ka zuula inkastoo taasi aanay hal mar imaanaynin waxaan haddaba garanaynaa in roobku dhulku uu rees ka dhigo oo dabadeedna abuur halkaasi uu ka soo baxo oo waxaa dhulkii bannaanaa lagu dahaarayaa cagaar iyo doog jilicsan haddaba marka la gaaro wakhtiga zamanka ayaa dhulku uu ka jawaabayaa ammaanta ilaah ee dadka ka imaanaysa oo waxaa soo dhammaanaya taahiddii uunka waa tii rasuul bawlosba uu lahaa sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka siddeedaad aayadda laba iyo labaatanaad waayo waxaynu ognahay in uunka oo dhammu wada taahayo oo wada foolanayo ilaa haatan haddaba aayadda ugu dambaysa ee cutubka shan iyo kontonaad waxay qusaysaa waxyaabo imaanaya mustaqbalka oo waxay eegaysaa wakhtiga zamanka uu soo dhammaanayo marka dhulka laga soo furan doono habaarka saaran waxaana geedka qodxanta ah oo u taagan habaarka dunida saaran beddelaya geed beroosh ah oo mereboobta ama geedaha xajiinta lehna waxaa beddelaya geedo hadaas ah markii masiixu uu dhintay wuxuu dhimashadiisii ku badbaadiyey dadka iyo weliba dhulka oo dhan waxyiguna wuxuu kaamilayaa markii uu soo noqdo iminkana dhegaystayaal waxaannu soo gaarnay cutubka lix iyo kontonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyah mawduuca cutubkan uu ka hadlayo waxa weeye wax ku saabsan boqortooyada mustaqbalka iyo weliba xaaladaha haysta boqortooyada maanta cutubkan ina hor yaalla wuxuu qaadayaa tubtii cutubkii hore aynu idinku soo akhrinnay ee saddex iyo kontonaad oo ka hadlayay badbaadadii ciise masiix uu ina siiyey kuweenna lumay iyo allaberigiisii lagu bixiyey isku-tallaabta haatan ishaaciyah oo isagu ahaa nebi ayaa la hadlaya dadkiisii reer banu israa'iil balse cutubku inoo kaxayn maayo buur siinaay wuxuuse inagu hoggaaminayaa wakhtiga zamanka waxaase arrinku uu ka sii soconayaa waxyaabihii hore loo sameeyey oo gun ay u tahay reer banu israa'iil hase yeeshee aragtida way sii ballaaranaysaa oo waxay noqonaysaa mid caam ahaan dadku uu ka faa'iidaysto oo waxay barako u keenaysaa dunida mustaqbalka dambe haddaba wakhtiga nebigu uu sii waxyoonayo waxaa dunida oo dhan laga isticmaali doonaa ama lagu soo rogi doonaa sharcigii nebi muuse oo sayidkuna horay uga hadlay waayo isaga qudhiisa talada haya waxaa sharcigu uu noqon doonaa wax isaga uu raalli ka yahay iyo sharci dhankiisa ka imaanaya waxaa cutubkan lagu adkaynayaa damiirka hagaagsan mase ahan dhacdooyin taariikhi ah waxaa la adkaynayana waa wax ficil ah mase ahan wax sii sheegid wax kasta ee nebigu halkan uu ku sheegayo waa waxyaabo lagu adkaynayo nolosheenna maanta mase ahan waxyaabo annaga laynagu niyad jebinayo wax sii sheegid waliba waxay adkaysaa in dadku ay ku noolaadaan nolol quduus ah haddaba xusuuso waxaa rasuul yooxanaa uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka saddexaad aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan oo mid kasta oo waxyaalahaasi ka rajeeya isaga naftiisuu daahiriyaa siduu isaguba daahir u yahay barashada wax sii sheegidda waxay ina siisaa rajo daahir ah haatan nebi ishaaciyaah wuxuu eegayaa marka boqortooyada masiixu ay dunida xukumayso oo wakhtiga quruumuhu uu soo dhammaado oo wakhtigii masiixuna uu bilowdo wakhtigaa ayaa la isticmaali doonaa sharciga quduuska ah ee aynu qaarkii ku soo aragnay khudbadii buurta ee sayidkeenna taasoo aynu aragnay in dadka masiixiyiinta ahi ayaan samayn karin maadaama boqor quduus ah oo talada qabanayo ayaa waxaa suuragal inoo noqon doona inaan sharciyadaasi raacno bal haddaba u fiirso haddii aad xajin kartid sharcigaas waxaana kitaabku uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka shanaad aayadda laba-iyo labaatanaad sida tan laakiin waxaan idinku leeyahay mid walba oo walaalkiis u carooda wuxuu galabsadaa xukunka oo kii walaalkiis ku yidhaahda nacas yahow wuxuu galabsadaa in shirka la geeyo oo kii yidhaahda doqon yahow wuxuu galabsadaa jahannamada dabka ah marka ay sidaan tahay wax ka baxsanaya ma lahan sharcigaas isaga ah waayo maalin walba ayaannu dadka kale ku nidhaahnaa waa duqumo iyo nacasyo marka ay sidaan tahay wax cabsi ah oo aynu qabna ma lahan waayo waxaannu leennahay badbaadiye kaasuna waa ciise masiix markii uu dhulka xukumayo waxaa soo dhammaanaya afduubka dhulka iyo wixii la halmaala waxaana buuxsamaya haddaba xaqnimadii dadka oo way ka xishoonayaan inay walaalkood xabbado u urursadaan oy unuun gooyaan siday maantaba yeelaan waxaa taam noqonaya damiirkii hagaagsanaa ee dadka masiixa aawadii dadkuna waxay noqonayaan quduusiin waxaannu iminka soo gaarnay haddaba maaddada ugu horraysa ee cutubkan waxaana weeye waxyaabihii boqortooyada masiixa lagu aqoonsanayo waxaannu iminkana soo gaarnay haddaba maaddada ugu horraysa ee cutubkan waxaana weeye waxyaabaha boqortooyada masiixa lagu aqoonsanayo si bal aynu ku ogaanno waxa waxyaabahaasu ay yihiin ayaannu iminka eegaynaa baalka sagaal boqollaba iyo afartan ee axdigii hore cutubka lix iyo kontonaad aayadda koowaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan rabbigu wuxuu leeyahay caddaaladda dhowra oo xaqnimada sameeya waayo badbaadintaydu way soo dhowdahay inay timaado oo xaqnimadayduna dhaqsay u soo muuqan doontaa marka ilaah uu leeyahay badbaadintaydu dhaqsay u imaan doontaa ayaa laga yaabaa in nebigu uu islahaa kol dhow ayaa boqortooyada la taagi doonaa badbaadada uu ka hadlayana waa tan qaranka israa'iil haddaba waxyaalahaasi ayuu bawlos maskaxda ku hayey markii uu lahaa sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayadda lix iyo labaatanaad oo leh oo sidaasay reer banu israa'iil oo dhammu u wada caabudi doonaan sida qoran waxaa siyoon ka soo bixi doona bixiyaha wuxuu yacquub ka sii jeedin doonaa cibaado la'aanta haddaba badbaadinta ay reer banu israa'iil maanka ku hayaan oo ay filayaan waa mid caddaaladda ku sallaysan oo filashadayada ah in masiixu uu soo noqon doono waxay ku horumaraysaa rajada ah inaan nolol quduus ah ku noolaanno haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan lix iyo kontonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah ayaannu iminkana eegaynaa aayadda labaad waxaana qoran sida tan waxaa barakadaysan ninkii waxaan sameeya iyo bini'aadmigii waxaan xajiya oo sabtida dhowra si uusan u nijaasayn oo gacantiisana dhowra si ayan innaba wax shar ah u samayn waxaa haddaba lala hadlayaa dad ku jira sharcigii nebi muuse oo dhowra sabtida oo innaguna sabtida ayaannu dhowri doonnaa wakhtiga marka zamanka uu dhammaado hase yeeshee wakhtiga nimcada ee aynu haatan ku jirno ayaa laynagula talinayaa sida bawlosba uu inoogu sheegayo warqaddii reer kolosay cutubka labaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qoran sida tan haddaba ninna yuusan idinku xukumin wax ku saabsan cunto ama cabid ama maalin iid ah ama bil dhalatay ama maalmaha sabtida waxaa haddaba la doonayaa inaannu xooggeenna isugu geyno sidii aynu nimcada ilaah ee aynu aqbalnay ku xagsan lahayn taasina waxay inoo sheegaysaa inaynan weliba ku hoos jirin sharciga sabtida hase yeeshee ilaah wuxuu doonayaa inuu soo celiyo qodobkaas markii masiixu uu soo laabto oo uu taago xukunkiisa waayo sharcigu wuxuu ka soo bixi doonaa yeruusaalem haddaannu haddaba horay idinku sii wadno xigashada ayaannu eegaynaa cutubka lix iyo kontonaad aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan shisheeyihii rabbiga raacay yuusan odhanin hubaal rabbigu dadkiisa wuu iga sooci doonaa oo ninkii bohon ahuna yuusan odhanin bal eega anigu waxaan ahay geed qallalan haddaba waxaa inta laynoogu sheegayaa in quruumihii raacay reer banu israa'iil wakhtigii axdigii hore aanay shallaayi doonin mana ahan baa la leeyahay inuu isku arko sida shisheeye wuxuuse wax ku leeyahay barakada reer banu israa'iil ay ilaah ka helayaan qofku ma ahan inuu noqon karo waa kuwa aan israa'iiliyiinta ahayne wadaad wuxuuse la siman yahay dadka kale ee rumaystayaasha ah ee reer banu israa'iil haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka lix iyo kontonaad aayadaha afar ilaa shan ee baalka sagaal boqol laba iyo afartan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan waayo rabbigu wuxuu leeyahay bohonnada sabtiyadayda dhowra oo wixii iga farxiya doorta oo axdigayga aad u xajiya waxaan gurigayga iyo derbiyadayda dhexdooda ku siin doonaa meel iyo magac ka sii wanaagsan wiilal iyo gabdhaba waxaan iyaga siin doonaa magac weligii sii waaraya oo aan la baabi'in doonin haddaba waxaa ilaah dadka kale uu ku casumayaa inay u soo dhowaadaan waana nimco ilaah uga imaanaysa dadka aan yuhuudda ahayn oo faa'iidada ay helayaanna way ballaaran tahay magacooduna aad buu u sarraynayaa haddaba sharcigu siin maayo dadka sarraynta ay doonayaan waayo maba kaamili karaan wuxuu nebigu ka hadlayaa wakhtiyada soo socda marka zamanka uu dhammaado haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa haatan cutubka lixiyo kontonaad aayadda toddobaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan kuwaas oo dhan buurtayda quduuska ah ayaan keeni doonaa oo gurigayga tukashada ayaan kaga farxin doonaa qurbaannadooda la gubo iyo allabaryadooda ay meeshayda allabariga ku korbixiyaan waa la aqbali doonaa waayo gurigayga waxaa dadyooga oo dhan loogu yeedhi doonaa guriga tukashada haddaba aayaddan waa tii sayid ciise masiix uu soo xigtay markii uu macbudka ka eryayey kuwii baayac mushtarka ahaa haddaba waxay ahayd fikraddii ilaah in dadka dunida oo dhan ay yimaadaan macbudka yeruusaalem iyadoo aan loo eegaynin qabiilkooda luqaddooda dabaqaddooda amase xaaladahooda kala duwan haddaba sidii la doonayey uma ayaan shaqaynin maalmihii masiixu dhulka uu joogay waxaad weliba baryahan arkaysaa kiniisado aan doonaynin in dadka qaar ay soo dhoweeyaan oo haddii ay arkaan qof ayaan aqoon oo ka soo qaybgalaya kiniisadda waxay la noqonaysaa sida inuu yahay shisheeye waxaa la doonayaa in kiniisaduhu ay soo dhoweeyaan qof waliba waayo fikirkii ilaah bilowgii sidaas ayuu ahaa wuxuu doonayaa in mid waliba oo isaga ka cabsada aan xeer la hor dhigin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi ishaaciyah cutubka lix iyo kontonaad aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan sayidka rabbiga ah oo masaafurisyadii dadka israa'iil soo ururiyaa wuxuu leeyahay weliba waxaan u soo ururin doonaa qaar kale oo aan ahayn kuwoodii la ururiyey haddaba dhegaystayaal sida aynu aayadda ku aragnayba boqortooyada masiixa waa mid caam ah oo dunida oo dhan ku baahsanaanaysa oo waxaa xubno ka noqonaya qoys waliba oo dhulka jooga ilaah wuxuu leeyahay maalmaha ugu dambeeya waa marka qof waliba uu isku dhiibi doono masiixa waxaase ka qurux badan in innagu aynu kalsooni ahaan ilaah isugu dhiibno intaan maalmahaasi la gaadhin iminka dhegaystayaal waxaannu soo gaarnay maaddada ugu dambaysa ee cutubkan lix iyo kontonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyah waxaana weeye sida xaaladda boqortooyadu ay iminkadan tahay iminka waxaannu aragnay aragtida guud ee boqortooyada mustaqbalka oo ah in qoys waliba uu xubin ka noqonayo haatan ishaaciyah wuxuu dib ugu noqonayaa xaaladaha boqortooyada maalmihiisa waxaannu arkaynaa isla dhibaatadaasi markii aynu hareeraheenna eegno maanta haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno baalka sagaal boqollaba iyo afartan ee cutubka lix iyo kontonaad aayadda sagaalaad ee axdigii hore waxaa qoran sida tan dugaagga duurka jooga oo dhan iyo dugaagga duudda oo dhammow kaalaya aad wax cunteene waxaannu haatan ka nimid sidii sarraysay oo boqortooyada mustaqbalku ay ahayd iminkana waxaannu arkaynaa sidii xaaladda boqortooyadu ay tahay oo waxaa dadka oo lagu masaalayo sida xayawaan oo kale loogu yeerayaa inay boobaan dadkiisii reer banu israa'iil oo iyagu markaasi ka tegay ilaah reer ashuur ayaa horeba u soo galay oo reer baabiloon baa la soo socda si ay dadka ilaah oo degganaa boqortooyada koonfureed u qabsadaan waxaa kaloo imaanaya boqortooyooyin kale oo rooma ay u soo horrayso oo iyaguna dadka dhici doona oo derbiyada yeruusaalemna burburin doona haddaba waxyaabaha ku kici doona reer banu israa'iil ilaah baa oggolaaday waayo waxay ku guuldarraysteen inay raacaan oy aqbalaan waxa nebiyadu ay u sheegayaan bal iminkana aynu eegno aayadda tobanaad oo leh waardiiyaashiisu waa indhala' yihiin oo kulligoodna aqoon ma leh dhammaantoodna waa eeyo carrabla oo aan ciyi karin way riyoodaan oo jiifaan oy jecel yihiin inay hurdaan haddaba kanu waa sawir laga bixinayo nebiyadii iyo wadaaddadii u hadlayay ilaah maalintaas ilaahna wuxuu cadowga ugu soo diray yeruusaalem waxay ahayd in madaxdii iyo cuqaashii reer banu israa'iil ay gabeen dadka oo hoggaankii laga filayeyna lama arag oo iyagiibaa dembiyada horseed ka ahaa waxay kaloo jaahil ka ahaayeen hadalladii ilaah waxaana ugu wacan inaanay ka fikiri jirin taasaana keentay inay ciddoodka duurka baylah u noqdaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno cutubka lix iyo kontonaad aayadda kow iyo tobanaad waxaa qoran sida tan eeyadu way hunguri weyn yihiin weligoodna ma dhergi karaan oo kuwaasuna waa adhijiro aan innaba wax garan karin kulligoodna waxay u leexdeen jidkoodii oo midkood kastaaba xitaa kii ugu dambeeyey wuxuu iska daba galay faa'iidadiisii waxay la mid noqdeen sida eeyaha hunguriga weyn leh oo mid walibana wuxuu galay tacab adduunyo ilaahna waa laga jeestay dadkiina way ka leexdeen tubtii ilaah waayo kuwii horseedka noqon lahaa ayaa haatan faa'iidadooda ka fakaraya oo inay hodan noqdaan bay doonayaan miyaanay dadka yaguba shaabihin oo nin waliba inuu xagga hantida tujaar ka noqdo miyaannu isku taxallujinaynin maanta miyaan weliba la iloobin waddada towbada haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka nebi ishaaciyaah ayaannu eegaynaa cutubka lix iyo kontonaad aayadda laba iyo tobanaad ee baalka sagaal boqol saddex iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo waxay yidhaahdaan kaalaya khamri baan doonan doonnaaye oo wax lagu sakhraamo baynu ka soo dhergi doonnaaye oo berrina waxay ahaan doontaa sida maanta oo kale oo weliba ka sii weyn haddaba dadku weli waa isla sidii oo markii qaran uu burburayo waxaad ku garataa madaxda ayaa waxay u jeestaan inay faa'iido lacageed helaan iyo weliba inay sakhrad iyo faakihaysi ka haqabeelaan waxaa ku bilaabanaya oon xagga ruuxa ah oo intii ay ilaah iyo hadalladiisa soo aadi lahaayeen waxay u jeestaan inay ka haqabeelaan wax waliba oo nin ka farxiya intii ay dagaalka ugu jiraan sidii ay ku haqabeeli lahaayeen ayaa wax waliba hoostooda ay ku burburaan waxaanay iyaga la tahay in wax waliba ay wanaagsan yihiin oo berrina ay la mid noqonayso sida maanta haddii ay arkaan nin sidaasi yeelaya waxay leeyihiin waa dembiile balse iyagu is arki maayaan oo iskuma jeedaan sida ay dadka u boobayaan waxaannu dhegaystayaal intaasi ku soo ekaynaynaa cutubkii lix iyo kontonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah waxaanan iminka idiin bilaabaynaa cutubka toddoba iyo kontonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah haddaan sida caadada ah idinku bilowno mawduuca cutubkani uu ka hadlayo ayaa waxaa diiradda la saarayaa sida ay isaga soo hor jeedaan kuwa xaqa ah iyo kuwa dulliga ah qalbiqaboojinta ay helayaan kuwa xaqa ah iyo sida loo eedaynayo kuwa xaqa daran hase yeeshee iminka waxaannu idiin sheegaynaa in maanta kuwa sharka ah wax waliba ay u muuqdaan sida inay hagaagsan yihiin waana kuwa haysta lacagta oo weliba ay u muuqato inay sarreeyaan hase yeeshee markii aynu soo gaarno dhammaadka zamanka ayaa waxaa la qalbiqaboojin doonaa kuwa xaqa ah oo waxaa la nacalladi doonaa kuwa sharka leh cutubkanina wuxuu calaamad u yahay dhammaadka qaybta labaad ee ugu dambaysa kitaabkan ishaaciyah oo anigu aan ugu yeedrayo badbaadada yahweh oo ku imaanaysa addoonkii silcayay haddaba kuwa u yimaada iyagoo is-hoosaysiinaya oo aqbala masiixa waxay helayaan xaqnimo kuwa diida oo ku sii socda waddooyinkooda sharka leh ciqaab baa fuulaysa cutubkan wuxuu ina keenayaa meel ay tahay inaan go'aansanno inaan raacno ilaah iyo inaan raacno waddada inoo kaxaynaysa baabba'a haddaba meesha waddooyinku ay ku kala qaybsamayaan waa cutubkan waxaanan ugu horumarinaynaa kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka toddoba iyo kontonaad aayadda koowaad oo meeriskuna wuxuu ka bilaabanayaa baalka sagaal boqol saddex iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan kan xaqa ah wuu halligmaa oo ninna qalbiga ma geliyo cibaadalaawayaashana waa la kaxeeyey oo ciduna ma garato in kan xaqa ah balaayada soo socota laga waday waxaa rabbigu uu leeyahay kan xaqa ah wuu halligmaa kuwo badan oo dadkii ilaah ah ayaa halligmay oo dhimashadu halakaysay ilaahna wuxuu ka samata bixinayaa markaasi iyada ah dhibaatooyin fara badan oo imaan lahaa mustaqbalka weli waxaannu ku jirnaa kitaabka nebi ishaaciyaah cutubka toddoba iyo kontonaad waxaanan eegaynaa aayadda labaad waxaana qoran sida tan isagu wuu nabad galaa oo mid kasta oo qumanaantiisa ku socdaana sariirtiisu ku nasta waxaa la leeyahay nabad buu helayaa qofka xaqa ah oo waxaa la leeyahay qalbigiisana nabad buu ku haystaa oo sariirtiisana nabad buu qumanaan ugu nastaa markii haddaba dhimashadu ay ugu timaado sariirtiisa ayaa waxaa laga wadayaa wakhtiga dhibka badan ee soo fool leh waxaana uu la joogayaa masiixa waxay kaloo helayaa nabad iyadoo aan la eegaynin dhibaatada ay ku jiraan markaasi weli waxaannu ku jirnaa xigashada kitaabka oo waxaannu eegaynaa cutubka toddoba iyo kontonaad aayadaha saddex ilaa afar waxaana qoran sida tan laakiinse wiilasha saaxirada oo ah farcankii dhilayga iyo dhillada ay iska dhaleen bal halkan u soo dhowaada bal yaa ku cayaaraysaan oo bal yaad afka ku kala qaadaysaan oo aad carrabka ku soo taagaysaan soo idinku ma ihidin carruurtii xadgudubka iyo farcankii beenta iminka ilaah wuxuu wax ka qabanayaa kuwa sharka leh oo waxaa la leeyahay farcankoodii hore wuu xumaa
qofkii dulmi doono dabnaaragalye abow hana dayrin dadkaaga nehe
masiixa qubtiida jinnaa la darse abow hana dayrin dadkaaganee qofkii xaqa diida ibliis dabraye abow hana dayrin dadkaaga nehe
yo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin